iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee yooxanaa jidka loo maro aabbaha qalbigiinnu yuusan murgoon ilaah waad rumaysan tihiin anigana i rumaysta guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiinsii diyaariyo oo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo mar damba waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan oo meeshaan tegayo iyo jidkaba waa taqaaniin toomas ayaa ku yidhi sayidow ma naqaan meeshaad tegaysid ee sidee baan ku naqaan jidka markaasaa ciise wuxuu toomas ku yidhi anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ka yimaado maahee haddaad i garateen aabbahayna waad garan lahaydeen hadda kadib waad garanaysaan waadna aragteen filibos baa ku yidhi sayidow aabbaha na tus waanaa nagu filan yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma intaas baan idinla joogay oo aanad i garanaynin filibosow kii i arkay wuxuu arkay aabbaha sidee baad u leedahay aabbaha na tus miyaadan rumaysan inaan aabbaha ku jiro aabbuhuna uu igu jiro erayadan idinkula hadlayo anigu iskagama hadlayo aabbahaase igu jira ayaa shoqolladiisa sameeya i rumaysta inaan aabbaha ku jiro oo aabbuhuna aniga igu jiro haddii kale shuqullada aawadood ii rumaysta runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa shuqullada aan sameeyo isna wuu samayn doonaa oo shuqullo kuwan ka waaweynna wuu samayn doonaa maxaa yeelay aabbahan u tegayaa oo wax alla waxaad magacayga ku weyddiisataan waan samayn doonaa in aabbuhu ku ammaanmo wiilka haddii aad wax igu weyddiisataan magacayga waan samayn doonaa ciise wuxuu ku ballanqaaday ruuxa haddii aad i jeceshihiin qaynuunnadayda waad xajin doontaan aniguna aabbahan baryi doonaa isna wuxuu idiin siin doonaa gargaaro kale inuu idinla jiro weligiin waxa weeye ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan karin waayo ma aragto garanna mayso idinkuse waad garanaysaan waayo wuu idinla jiraa wuuna idinku jiri doonaa idinkama tegi doono agoonnimo ee waan idin imaanayaa in yar dabadeed dunidu i arki mayso mar dambe idinkuse waad i arkaysaan waan noolahay taas aawadeed idinkuna waad noolaan doontaan maalintaas waxaad garan doontaan inaan aabbahay ku jiro idinna aad igu jirtaan anna aan idinku jiro kii qaynuunnadayda haysta oo xajiya waa kaas kan i jecel kan i jecelna aabbahay waa jeclaan doonaa anna waan jeclaan doonaa waana isu muujin doonaa isaga yudas yudas iskariyot ma aha ayaa ku yidhi isaga sayidow maxaa dhacay oo annaga aad isugu kaayo muujin doontaa dunidana aadan isugu muujin doonin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi haddii nin i jecel yahay hadalkayguu xajin doonaa aabbahayna waa jeclaan doonaa oo waannu u imaan doonaa waana la joogi doonaa kii aan i jeclayn hadalkayga ma xajiyo hadalkaad maqlaysaanna kayga ma aha laakiin waxaa leh aabbaha i soo diray waxyaalahaas ayaan idinkula hadlay intaan idinla joogay laakiin gargaaraha ruuxa quduuska ah oo aabbuhu ku soo diri doono magacayga wax kasta ayuu idiin bari doonaa wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idinku idhi nabad baan idinka tegayaa nabaddaydana waan idiin siinayaa sida dunidu u siiso anigu idiin siin maayo qalbigiinnu yuusan murgoon yuusanna biqin waad maqasheen inaan idinku idhi waan tegayaa waanan idin imaanayaa haddaad i jeclaateen waad farxi lahaydeen waayo aabbahaan u tegayaa maxaa yeelay aabbuhu waa iga weyn yahay haatan waxaan idinku sheegay intaanay dhicin in markay dhacaan aad rumaysataan mar dambe wax badan idinlama sii hadli doono maxaa yeelay kan madaxda dunida ahu wuu imaanayaa isaguna waxba iguma laha laakiin tan waa in dunidu ku garato inaan aabbaha jeclahay iyo inaan sameeyo sida aabbuhu igu amray kaca aynu meeshan ka tagnee